asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal goob waliba idaacadda kala socotaan subax wanaagsan ee habada idinka leeyahay taarikhdu waxay ku beegantahay sagaal iyo labaatanka bisha lixaad sanadka labada kun labaiyo labaatanka anigoo maxamed cali madoobe idinla socodsiinaya waxbinta wargeysyada iyo waxyaabaha qoran dhegeystayaal wargeyska daily nation standard iyo miiska noo saar warbixinada waaban ee qorayaan eegeynaa ka hor intaanu gudbin qeybaha kale ee barnaamijka cadda stuudiya waxay tilmaamaysaa toddobadii subaxnimo qadir soddon iyo toddoba daqiiqo dhegeystayaal waxaana matalaya saaxiibkii yuusuf bakad waxaan ku horey wargeyska daily standard warbixinada goobina qoriya standard wargeyska waxau kaga hadlaya warbixino ku saabsan wareysi xalay hogaamiye musharaxa xilka madaxtinimada uu ka qaybgelayo isbeysiga azimiyo lawmoja mr rilo dinga iyo haweeneyda iyaduna ku xigeen waa miss martha karwa oo xalay gurigiisa wareysi ku siiyeen idaacadaha iyo telefishinada iyo wargeyska halkan ka hadlaya uu diiradda ku saaraya warbixintaasi uu ku qoray sawirkooda ayuuna soo qaatay xilli ay ku sugnaayeen guriga magaalada nairobi gaaraan xaafadda karen uu ka degan yahay hogaamiyaha xisbiga odm raila odinga wareysigaasi oo xalay ay warbaahinta siiyeen qodobo kala duwan ay kaga hadleen waxaana uu leeyahay raila karua waa hanaanka aan u hogaaminay doono dalka bogga sagaaladii tobnaad ay ku qoray warbixino arrintaasi ku saabsan oo dhammaystiran waxaana uu leeyahay waxay ka hadleen qodobada kala duwan ee u qoondeysan iyo waxyaabaha ay doonayaan inay diiradda saarayaan iyadoo weliba ay tahay maalinun kahor markii ay u qoreen guddiga e b c toddoba shay oo ay sheegayaan inay doonayaan in guddiga e b c ay diiradda saarto ka hor kulanka maanta ay guddiga e b c la yeelanayaan musharaxiinta xilka madaxtinimada u loolamaya afartae waa jakoya mwaura raila odinga iyo william ruto a b c ayaa waxay doonayaan musharaxiinta xilka madaxtinimada inay maanta la kulmaan qodobadaasi toddobada wargeyska halkan soo qaatay oo xubnaha azimiyo ay doonayaan waxaa ka mid a tababarada kala duwan ay qaadanayaan iyo manhajka lagu tababarayo taariikhda la tababarayo saraakiisha dhanka iyo doorashada sidoo kale waxaa ka mid a arrimaha ku saabsan warqadda codbixinta oo ay sheegayaan naqshadeeda iyo sidoo kale shirkadda daawacayso sidoo kale waxay doonayaan waxay doonayaan koobiga liiska diiwaanka codbixiyaasha oo ay ku jiraan macluumaadkooda magacyadii sidoo kale i d numberka aqoonsiga i d number sidoo kale waxay doonayaan magacyada iyo sidoo kale deegaanada ay ku kala yaalaan iyo dhammaan in xarumaha lagu codbixinayo ay leeyihiin internet waxaana sidoo kale ka hadlayaan arrinta ku saabsan teknolojiyadii oo ay sheegayaan qalabka kala duwan ee loo yaqaano kims kit in tirada ay yihiin iyo sidoo kale sida ay u shaqeynayaan iyo sida loo qeybinayo iyo sidoo kale arrimaha ku saabsan telefoonada oo kuwo loogu maarmo oo xaalad deg deg ah haddii loo baahdo loogu wacayo dhammaan saraakiisha kala duwan ee doorashada arrimahaasi wargeyska bogga waxaa ku qoraya sagaal iyo toban oo kaga hadlay arrimahan kala duwan islaboga oo warbixinada ku qora waxaa ka mid ah arrimaha ku saabsan sal doorashada ay kaga hadlay hogaamiyaha xisbiga u d a musharax xilka madaxtinimadana kaga qeybgelay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayuu wargeyska halkan kaga hadlaya uu leeyahay heshiiska heshiiska oo istaraatiijiyada cusub ah mister ruto iyo xubnihiisa ay diiradda saarayaan tani ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo weliba shalay heshiis la siixday dhalinyarada bogga lixaad ayuu ku qoray wargeyska warbixintaasi oo dhammaystiran qodobadaasi waa qodobo kala duwan oo ku saabsan arrimaha kala duwan ee siyaasadda dalka gaar ahaan xilka madaxtinimada ku geedaaman ayaan barnaamijka ku qaada dhigi doonaa qeybaha dambe hadduu waa la idmo bogga lixaad ayuu ku qoray wargeyska warbixintaasi oo dhammaystiran bogga saddexaad standard haddii aan usoo gudbo warbixino waxau kaga hadlayaa ku saabsan arrimaha waxa uu leeyahay xashiiska haddii xashiishka haddii la sharciyeeyo oo laga dhigo mid aan la adeegsani karo warbixin ayaa waxay tusaysaa in khatarta ka dhalanayso ay aada u ballaaran tahay waxaana uu leeyahay qaaradani africa dadka ay da-doodu ka hooseyso soddon iyo shan sano ayaa ah dadka ugu badan ugu tirada badan waa dhalinyaro intooda badane oo laga daaweynayo daroogadii isticmaalkeeda iyo qodobada noocaasa waxaana ay sheegaysaa in canabis uu yahay heshiiska kan ugu badan ee caalamka sida aadka loo isticmaalo haddii la sharciyeeno oo laga dhigo mid la adeegsani karana dhibaatooyin kala duwan ay ka dhalanayso xafiiska qaramada midoobey ee dembiyada iyo darogada qaabilsan u n o d c ayaa warbixinay shalay maalinta isniinta soo saareen ay ku sheegayaan arrintaasi waxaana ay sheegayaan in n laba boqol sideetan afar milyan oo dadka ay dadood u dhexeyso shan iyo toban sano ilaa lixdan iyo afartan sano ayaa daraaga isticmaalay guud ahaan ama daroogada isticmaalay guud ahaan caalamka sanadkii labada kun iyo labaatanka oo taasi oo ah markii loo barbardhigo sanadihii hore ama toban sano lasoo dhaafay boqolkiiba labaatan iyo lix ku darsantay ayay ayuu leeyahay wargeyska halkan ka hadlaya warbixintaasi sida ku cad africa iyo latin america dadka ay dadoodu ka hooseyso soddon iyo shan sano ayaa ah dadka inta badan ee muqaadaraadka isticmaala islamarkaana dawooyin kala duwan ee ku saabsan xakameynta arrimahaasi adeegsada warbixinadaas ayuu kaga hadlaya wargeyska uu ku qorayaa markaad ugu tigto standard boggi saddexaad ayaad ku arkeysaa bogga afaraad iyo shanaad wargeyska standard warbixinada arrimaha doorashada ee xilka madaxtinimada iyo waxyaabahaas ayuu kaga hadlaya wargeyska bogga afraad iyo shan qodabo kala duwan ee ku saabsan arrimaha xisbi azimiyo ayuu wargeyska halkan kaga hadlayaa waxaana uu leeyahay gaar ahaana uu diiradda ku saaraya wargeyska harkan arrimaha ku saabsan azimiya iyo qorshaha ay doonayeen in musharaxiinta kala duwan ee deegaanada kala duwan ka loolamaya ay kala reebaan iyagoo doonaya in xubnaha ay iska soo kala horjeedaan ee kenya kwanza ay meesha ka saaraan waxaana uu leeyahay wargeyska halkan qodobkaasi ama qorshahaasi in loo codeeyo in loo codeeyo musharaxiinta isbahaysiga ama azimio la umoja one kenya coalition party ay qaar ka mida dadka iyo musharaxiinta kala duwan ee xilka xilalka kala duwan u loolamaya ay ka soo horjeedaan arrintaasi oo u muuqata in xisbiyada kala duwan ee qaybta ka azimiyo xilalka kala duwan u loolamaya tusaale waxaa dhici karta in musharax uu u loolamaya tusaale haddii aan ismaamulka gaariso soo qaadano xilka guddoomiyaha ismaamulka gaariso tusaale cali qoran oo guddoomiyaha ismaamulkaasi gaarisa xisbiga waxa uu adeegsanaya jubilee oo qaybka azimiyo guddoomiyihii hore ismaamulkaasi nadiif jaamac waxa uu adeegsanaya xisbiga o d m oo qaybka ah azimiyo marka siyaabahaasi oo kala duwan ay doonayeen oo qorshaha ay doonayaan inay sameeyaan oo ka mid a istaraatiijiyadooda in xubnaha kale aysan ka faa'iideysanin xubnaha azimiyo waxaana taasi ay u muuqataa xubnaha qaar inay kasoo horjeedaan dhankaas iyo ismaamulka gobolka xeebta waxaad moodaa in dhinacyada kala duwan ay isugu toostay dhankaas iyo markii la dhao qorshahaasi mombasa cabdulsamad ayaa loo daayey oo xisbiga odm kasoo jeedo kuwa leh professor hamadi boga ayaa loo daayey oo dhanka odm tanarivana dado godana ayaa loo daayay dhanka kilifi gideon mongaro halka jubilee ayaguna ay qaadanayaan fahim toha guddoomiyaha ismaamulkaasi laamu dhanka laamu iyo taita taveta granton samboja balse xubnaha kala duwan ayaa ayaguna qaarkood kasoo horjeeda qorshahan kala duwan iyadoo weliba xisbiga odm dhankooda ayagu ay u olooleynayaan in dhanka iyo xildhibaanada ayaguna ay noqdaan kuwo keliya ka qaybka isbahaysigaasi islamar aniradii ama odm kasoo jeedo oo sidaasi lagu doorto balse dhinacyada kala duwan ayaa arrintaas u arkaa in ay tahay mid aan wanaagsaneyn xubnaha qaar ayaa iyagu waxay sheegayaan tusaale dhankaas iyo jubilee ninka jangamo ee uga loolamaya waa cabdi tayib waxaana uu sheegayaa aniradee xubnaha azimiyon ayagu dhammaantoodba inay taageerayaan mister cabdulsamed naasir waxaana uu sheegay in uu guddoomiyaha dhanka guddoomiye xilkaasi isaga uu taageerayo balse dhanka deegaan baarlamaaneedka uu ku dadaalayo in codkiisa uu helo arrimahaas ayaa u muuqda xubnaha o d m iyo azimiyo inay caqabad ku tahay dhanka iyo bogga farada isla warbixinada waxuu ku qoraya arrimahaas ku saabsan oo uu leeyahay azimiyo waxay haystaan labaatan iyo afar sac gudahooda in ay soo dhammaystiraan xubnaha kala duwan ee ay doonayaan in doorashooyinka ay ka reebaan taasi oo u muuqata mid haddii si loo fiiriyay inay ku yara adkaanayso xubnaha kala duwan in ay howshaasi sameeyaan waqtigana aada u gabaabsayo iyadoo weliba guddiga a b c ay suuragal tahay maalinta beriya in ay dhammaan musharaxiinta xilka madaxtinimada u loolamaya ay magacyadooda xilka anirada ee xilalka kala duwan ay magacyadooda soo daawacaan inkastooba xitaa sida uu ku andooconayo bobi makangi oo ah garyaqaan dhanka iyo dastuurka ayaa waxuu sheegayaa in xitaa ilaa maalinta ugu dambeysa ee doorashada xubnaha ay isaga bixi karaan loolanka balse haddana caqabado kala duwan ayaa ka imaani kara waxaana xubnaha azimiyo ay haystaan uga yeeraan isku celcelis labaatan iyo afar saac si musharaxiinta kala duwan ay uga dhaadhiciyaan in ay musharax u daayaan oo ay xilka isaga degaan arrintaasi uu ku qoraya wargeyska bogga afaraad haddii aad ugu tagto uu kaga hadlayo arrimahaasi kala duwan oodie aniradda xubnaha azimiyo ayaa waxay u arkaan qorshahani inay tahay tallaabo ay doonayaan inay ku hantaan dhammaan codadka xilalka kala duwan ee dhanka doorashada waxaana halkan uu kaga hadlayaa xogayaha xisbiga odm edwin sifuna ayaa waxa uu isagu sheegayaa ma aha in musharaxooda ay kala baxaan loolanka waxaana uu sheegay in keliya tani ay tahay barnaamij siyaasadeed islamarkaana ay aqoonsan yihiin oo keliya xubnaha laysku raacay arrimaha waxay durbidiiba ka dhacday deegaanka madaare ee ismaamulka nairobi oo laysku raacay in xisbiga talada haye xisbiga talada jubilee ay isaga baxaan loolanka oo ay adeegsadaan aniradda ay taageeraan musharax xisbiga odm anthony olwoch waxaana xilka sidaasi oga haray ninka fanaanka ah ee loo yaqaano bahati kioko kevin bahati oo ah fanaan heesaha dhanka ku canbaxay gosbelka warbixinadaas iyo wargeyska halkan ku qoraya sidoo kale arrimaha kala duwan ee waxaa ka mid a mr sfuna sidoo kale sana ka mid ah dadkii ka faa'idaystay arrintaasi isagoo xubnaha azimiyo helay fursad islamarkaana shaksiga azimiyo kaga qeybgelayo doorashada aqalka senatka ee ismaamulka nairobi waxaana uu ka mid yahay kooxda ismaamulka nairobi diiradda saaraya islamarkaana doonaya inay fursada ka helaan xubnaha gobolka galbeedkan ayaguna qorshahaasi iyo tallaabadaasi lagu kala reebaya musharaxiinta ayay ka hor imaadsan yihiin oo ay sheegayaan inay tahay mid aan wanaagsaneen siyaasiyiinta kala duwan ee hogaamiyaasha xisbiga odm iyaguna waxay sheegayaan in qorshaha kala duwan ee gobolka galbeedka iyo nyanza iyaguna ay meesha ka saaraan iyadoo weliba qorsho uu yahay in la xaqiijiyo in codadkii iyo kuraastii loogu baahnaa inay helaan xubnaha od xubnaha azimiyo qaar ka mid a saraakiisha sarsare ee ka mid ah xisbiga raila ayaa waxay sheegayaan in talaabadani ay tahay lagu kala rabayo musharaxiinta mid fursad u diideyso xubnaha kasoo horjeeda ee kenya kwanza taasi oo ay doonayaan in ay haystaan ay helaan fursadda ugu wanaagsan ee ay ku guuleysani karaan ay kaga guuleysani karaan maadaama ay suuragal tahay in labada dhinac codad ay kala helaan islamarkaana codadkaasi xubnaha kala duwan ee azimiyo aniradda kenya kwanza ay ka faa'iideystaan warbixinadaas ayuuna ku qoraya wargeyska dhanka daily standard oo uu kaga hadlayo arrimaha kala duwan ee ku saabsan dhanka iyo azimiyo iyo qorshooda bogga lixaadna arrinta raila shalay uhuru ruto aan kaga hadlaya uu kaga hadlay uu la kulmay dhallinyarada iyo wargeyska halkan kaga hadlaya waxaana uu leeyahay uu si guud wargeyska halkan kaga hadlaya istaraatiijiyada cusubin raila ruto uu doonayo inuu codod ku helo ee dhankaisi kala duwan ee kooxaha kala duwan uu la kulmayo ma aha markii ugu horreysa koox kala duwan uu kaga hadlay waxaana uu la kulmay haweenka ayuu heshiis la saxiixday xubnaha caafimaadka ismaamulada kala duwan ee afartan iyo toddobada ismaamul dhallinyarada waaxda waxbarashada uu la kulmay gaar ahaana saraakiisha jaamacadaha ayuu wargeyska halkan kaga hadlaya shalay dhallinyarada ayuu la kulmo uu sheegayo in goobo kala duwan xarumo xirfadahooda kala duwan ay ku kobciyaan ayaa loo furaya islamarkaana ay ugu biiraan dhankaas iyo dhinacyada kala duwan oo dalka wax kusoo biirini karaan islamarkaana sidoo kale waxaa ka mid ah inay helidda kaarka caymiska caafimaadka ee n h i f iyo sidoo kale in mid u noqdo mid ay awoodi karaan oo caafimaad dhamaystiran ay ku helayaan sidoo kale in uu shaqo abuur ballaaran u sameynayo islamarkaana shaqo yarida uu gebi ahaanba soo tirtirayo ayaa ka mid waxyaabaha uu sheegay iyadoo weliba sidoo kale uu sheegay in dhalinyarada ay fursad u helayaan dhinacyada kala duwan ee dowladda in ay kaga faa'iideystaan arrimahaas ayaa ka mid a wargeyska warbixinada ku qoray halkan kulankaasi shalay nyayo stadium uu kala kulmay maalintii anirada isniinta anirada uu la kulmay xubnaha dhalinyarada oo qodobo kala duwan ay ka hadlayeen dhankaas iyo dhalinyarada bogga waxaad ugu tegaysaa lixaad wargeyska daily standard xubinta wargeysyadaan kuguda jirnaa dhegeystayaal wargeyska daily nation waxyaabaa gooyno qoriyo nation waxuu kaga hadlaa warbixin ku saabsan arrimaha siyaasadda qeybta kore wargeyska kaga hadlaya xubnaha waxa uu leeyahay azimiyo kenya kwanza ayaa waxa ay caqabad ka wajahayaan xubnaha kala duwan gaar ahaana arrinta ku saabsan in la heshiisiiyo musharaxiinta kala duwan iyo sidoo kale in meesha laga saaro musharaxiinta loo arko inay aada u nugul yihiin taasi oo caqabad ku ah azimio la umoja iyo one kenya aniradii kenya kwanza waxaana taasi ka dhalanaysa caqabado kala duwan sida dhanka ruto oo qaar ka mid xubnaha kala duwan waxyaabahaasi soo gaaray ay u ololeynayaan azimio la umoja iyadoo weliba tani waxa wargeyska leeyahay arrintani ma caqabadayay ku yeelanaysaa warbixinadaasi bogga labiy tobanadii saddexaad ayuu ku qorayaa wargeyska daily nation bogga koodna wuxuu ku qoraya arrimaha waxuu kaga hadlayaa ku saabsan dhanka iyo diinta dalka iyo wargeyska halkan kaga hadlaya waxaana uu leeyahay dalka in uu soo amaahanayo laba dhibic shan bilyan oo shilinka dalka maalin walba ayuu leeyahay wargeyska waxaana uu leeyahay maamulka cusub maamulka madaxweyne kenyatta ee sanadka labada kun iyo toddobiy tobanka ilaa hadda in uu maalin walba lacag dhan laba dhibic shan bilyan oo shilinka dalka uu soo soo amaasanayeen islamarkaana lacagahaasi qaarkood ay dana dib u bixinayeen wargeyska warbixinadan halkan kaga hadlaya oo macluumaadka warbixintan wasaaradda maaliyadda ay tusayso bogga waxa uu ku qorayaa toddobaad daily nation warbixintaasi warbixinada wargeyska halkan uu ku qorayo boga faraada diyanusoga saddexaad diyanusoo gudno daily nation waxau kaga hadlaya warbixino kala duwan ee ku saabsan arrimaha kala duwan ee ku saabsan madaari wargeyska halkan kaga hadlaya in dhankaas iyo mr kevin bahati oo xisbiga jubilee ugu loolamayo loo yaqaano bahati ofanana iyo wargeyska halkan kaga hadlaya waxaana uu leeyahay inuusan loolanka ka bixinayo wargeyska halkan kaga hadlayo isagoo welibana sheegay shalay mar la bareysanayey in inay tahay siyaasadda mid aada iyo aada u culus anigana fanaan fanaannimadeydii fanka ayaan isaga hari laha warbixinaas ayuu halkan kaga hadlaya oo waxaa sameeyey tallaabadii kala duwanaaha xisbiga spacega azimiyo ay ku kala reebayaan musharaxiinta kala duwan ee xilka u loolamaya warbixinadaas wargeyska halkan kaga hadlaya ee ku saabsan arrimahaasi kala duwan bogga faraadna wuxuu ku qoray warbixino ku saabsan raila iyo xubnaha simiyo oo dhanka iyo nyanza doonayaan inay adaan halkaasi oo ay kula hadlayaan shacabka ay u sheegeynayaan waxyaabaha ay doonayaan iyo sidoo kale si ay kalsoonida shacabkaasi waaleen raylana rutona dhanka dhallinyarada ayuu waxyaabo kala duwan u ballanqaaday uu sheegayo in ay ka faaideysanayaan haddii maamulka ay la wareegaan sanadkan bisha sideedaad kooxda kenya kwanza bal hali laba dhegeystayaasha dhanka qadka teleefonkaan siinaya eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan iyo eber toddoba eber laba saddex shan eber sagaal eber aad dhegeysta naga soo wici kartaa deegaankii iyo halkaad ku sugan tahay maxaa lagu barista saaka ugu waaweyn star f m hello
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga halkaad ku sugan tahay walaal محمد أبو موسى مؤمن إسماعيل وجيران كاسو عيا muuse soo dhawaa wajeerka waran saaka intaad ka waraysa ما شاء الله ولا لو مقال كوميت سياح ورقيسيدا سوى ناكسون عيد نوقع دكت أد بان دكت وراد عنيني Mhm.
ما شاء الله سولة ساكو ولا آدي الحمد لله جوا مدك دقن دنك السياسة ومد حير السراء Mhm.
dhammaan dhegeystayaal saciid cabdullaahi waxaan leeyahay suxnaas walaan adigan shaqada ku wacna soo wanaagsan wanaagsan oo wacnaad baad u mahadsantahay waan kaaga mahad celinaa ka qaybgalkaada soo dhawaa walaal soo dhawaa magacaaga
Haji Dhamane, cabdi xaggee joogtaa
Agardere, haye
Masana Abubarak, haye
Agardere ma ku barin.
waa tahay Oo aad baa loo sanaa, qowga xayaa qaban lama qotaa.
aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahad celinaynaa ka qaybgalkaada dhegeystayaasha kale ayaanu yeeraya star f m hello hallo maxamed cali madebe wacalaykum salaam waraxmatullaahi soo dhawaa saciid cabdulaahi waa dhaway saaxibkaada xagga alla lagaa soo dhaway iyo waa ismaamulka wajaaraan kusugan alxamdulilah haye xaafadaan kusugan aan joogo oo nabada lagu abaristay Mhm.
wax walba si allah subxaana wataala u talagalay ay ku kala socdaan Mhm.
dhanka hadaleyntu waa siyaasada guud ee wadanka ka tagan
Mhm.
marka waxaan subax wanaagsan leeyahay dhammaan warbaahinta star f m shaqaalaha ka howlgalay adigaba subax wanaagsan dhammaan dhegeystayaalkan waa salaam aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahad celinaynaa ka qaybgalkaada star f m hello star f m hello hello
السلام عليكم calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawo walaal حبيبي نصرات من دير التنشد xaliibma soo dhawaaw
ما شاء الله والله وانا في عيا الحمد لله حقايا اللي وجد معي برا ملها وانا في عيا
Mhm.
واحد يبقى ملها نول بشغلي عيرتني هاي الله نوايا لنا الحمد لله استايت انه عن له عند دير الى هذا مسلمين كنا انت بوقت الله عافية الله waad mahadsantahay aamiin ayaa leenahay ka qaybgalkaada waan kaaga mahad celinaynaa star f m hello raadiyahaas ka dami fadlan السلام عليكم calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu cabdi
حسين علي عبد حجر دير soo dhawaaw xuseen
في عنا محمد عبد إلهي ونا بري فقرة haye
بقول ترى أنا أفرت وأكو سلامة يا أدية صاحب بدر aad iyo aad mid lamid ah جو جو والدجاجة إسكولة الدكسية وحولها والناقل صعدان مقرة Mhm.
قبو يا حجايا نهاية على الملكان نبدا الله نودي جمال والبن نبدا الناس لأن ولا إن بدا ما أكو سلامة يا مالك وأكو على تص aad iyo aad aad u mahadsantahay adiguna ku waanaato dhaga qaybgalkaada waa dhegeysta soo dhawo magacaaga هلا waa maxamed cabdi siraad niyo oo Soo dho- gaarus joogo suuq mugdi haye niyo kabihii yaraa aan gadayniyo waa iga gubteena niyo hadda guriga aan iska dhaa jooga dhaxantaa ma dilaysaa niyo koob shaata waxaan ku cablaan laasanayo waan yaabanayo dhalinyaradii dhulkay kusoo dhaceenbo haye waa ka xunnahay arrintaasi waa la soconaa inkastoo maciishadii kor ay u kacday haddana niyo gurigana ma layska joogi karo xamaa wadooyina la furaa leeyihin dadka masaakiinta meeshay ku ganacsanayeen waa loo diidan yahay inay ganacsadaan haye marka dawladina dawladana si wanaagsan way noo soo fiirinaysaa laakiin musuqa dhexdeena ku dhex jiraaniyo Mhm.
marka rayla wuu imaaday gabana way imaadeen laakiin wixii oo yaroo dadka oo loo qaybin lahayn musuqa dhexdooda ku dhex jira laakiin si wanaagsanna manoo soo gaarayaan waxun baa la bixinaya ilaa hadda waxaan aragnana ma lahan Mhm.
marka niyo allah noo boogdhay aan leeyahay laakiin waxaan leeyahay inay guri la joogi karin oo inaa wadooyinka hataa noola furo oo meel geesgees noola banayo dadka oo shacibka oo dadka tuskaaleyda noo noo naxariistaan ayaan jeclaan lahaa aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahadcelinaa ka qaybgalkaada aad iyo aad aad u mahadsantahay walaal waxaan filayaa in dib aad lugihiina ugu soo laabantaan oo aad ganacsigiina sii wadataan aad baad u mahadsantahay ka qaybgalkaada dhegeyste Een, halkaas aynu ku saanfeeraya xubintii hadalintii wargeysada dhegeystayaal kulan wacan oo wanaagsan idarkiima dhegeystayaal subax wanaagsan goob waliba idaacadda kala socotaan kusoo dhawaada barnaamijka hogaankista taarikhdu waxay ku beegantay sagaal iyo tobanka sagaal iyo labaatanka bisha lixaad sanadka labada kun laba iyo labaatan anigoo maxamed cali madoobe idinla socodsiinaya dhegeystayaal xobe barnaamijka hogaan kasta anigoo matalaya saaxiibka yuusuf bakat iyo weliba muuse cabdi ismaaciil dhegeystayaal barnaamijka maalin walba oo arbaca waxaan kaga hadl- hadalnaa arrimaha eh, ku saabsan dhanka iyo eh, siyaasadda ayaan kaga hadlanaya xaaladda guud ee dalka waxaana barnaamijka saaka ku qaada dhigi doonaa ibaha wadil haduidba arrimaha kala duwan ee ku aadan xisbiyada iyo labada eh, isbayse ee ugu cadcad ee de- siyaasadda doorashada guud ee sanadkan labada kun labaiyo labaatanka qorshadooda ku aadan een, xubnaha kala duwan iyo musharaxiinta qaabka ay u kala reebi lahayn ayaan wargeeska ku eegi doonaa iyo saameynta ay ku dhe- ay ku yeelani karto taageerada kala duwan ee dhinacyada kala duwan waa xubnaha kala duwan ee hogaamiyeen hoga musharaxiinta xilka madaxtinimada azimio la umoja one kenya coalition party iyo kenya kwanza william ruto iyo mr odinga ayaan eegi doona dhegeystayaal een, oo idinkuna qeybaha dambe fursadda idiin siini doono si aad idinkuna aragtidiina kala duwan uga dhiibataan barnaamijka staafi mocodka gobolka qoybir aad nagala socotaan dhegeystayaal muujada kala duwan aad naga dhegeysaneysaan dhegeystayaal arrimaha siyaasadda ayaana ka hadlaynaa iyadoo weliba dalka si guud haatan arrimaha kala duwan ee ku aadan doorashada si guud looga hadlayo islamarkaana een, ololaha doorashada uu haatan si rasmi ah deegaanada kala duwan iyo musharaxiinta kala duwan ee guud ahaan dalka ay ku guda jiraan haddii ay noqon lahaayeen m c a guddoomiyeyaal xildhibaano senataro iyo wakiilka haweenka dhammaan iyo xilka madaxtinimada waxay u hanqaltaagayaan xililka kala duwan ay doonayaan si ay kalsoonida shacabka u hantaan islamarkaana shanta sano ee soo socota iyo in ay helaan eh, kalsoonida shacabka oo ay deegaanada kala duwan ku matalaan aqalka hoose baarlamaanka ismaamulada aqalka baarlamaanka qaran eh, aqalka senadka eh, haddii ay noqon lahayd ee dhankaas iyo guddoomiyaasha oo ay u maamulaan lacagaha ismaamulada kala duwan ilan guddoomiyuhu waa kaanama eh, madaxa ama madaxweynaha ismaamulka deeqda lacagtana uu gacanta ku hay islamarkaana ismaamulka laga doonayo inay heer sare gaarsiiyaan dhanka iyo waxyaabihii ay ballan qaadeen inay qabanayaan xilligan waxaa lagu guda jiray xilligii xildhibaanada eh, iyo si guudba haddii aan u dhiga siyaasiyiinta ay ololaha kala duwan ku jiraan islamarkaana ay eh, u sheegayaan shacabka inay wax walba u qabanayaan haddii ay noqon lahayd inay eh, taageero aniradii dhinac walba ay siiyaan waa kan eh, xubnaha kala duwan ay la- ay la kulmayaan haweenka eh, dhalinyarada eh, cuqaasha culamaadudiinka iyo dhinacyada kala duwan si uun ay u helaan kalsoonidooda iyo shacabka si eh, markaasi ay ugu guuleystaan doorashada dhinacyada kala duwan ayaa ismaamulada kala duwan ee dalka tegaya si ay u helaan eh, shacabka ugu sheegaan waxyaabaha u qorsheysan ay doonayaan haddii ay noqon lahayd deegaankaasi wax u gaara iyo qodobada kala duwan ay isleeyihiin alaileh deegaanadani waxyaabahan ay u baahan yihiin ama am- oo oo muhiima in mudnaanta koowaad la siiyo haddii aan soo qabanno ma- isbahaysiyada ugu cadcad dalka waa azimio la umoja one kenya coalition iyo kenya kwanza oo mr ruto madaxweyne ku-xigeenka iyo xulfadiisa ay hogaamiyeen azimiona oo hogaamiye ra-iisul wasaarihii hore ee dalka raila odinga iyo xulfadiisa ay hogaamiyaan ayaa waxaa haatan ay doonayaan in mid walba uu raadsanayaa istaraatiijiyo ay isleeyihiin waxaad ku helaysaan taageero iyo sidoo kale kuraas dheeraada azimio la umoja ayagu waxay diiradda saarayaan oo haatan ay doonayaan inay helaan xubno dheeraada oo dhanka iyo aqalka baarlamaanka ee aqalka senadka wakiilka haweenka golaha hole wakiilada deegaanada kala duwan iyo xitaa guddoomiyaasha inay helaan oo kuraas badan ay ku helaan oo xisbiyadooda kala duwan kasoo kala jeedaan islamarkaana waxay adeegsanayaan waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo zonin oo ah in musharaxiinta xilalkaasi ee kuraastaasi u taagan in la kala reebo ama laysku shandhayo islamarkaana layswaafajiyo tusaale qeybihii hore wargeyska haddii aad dhegeysanayseen aad ku maqlayseen dhegeystayaal in tusaale usoo qaadanay tusaale ismaamulka gaariso gudoomiyaha waxaa u loolamaya gudoomiye cali qorane xisbiga talada haya jubilee kasoo jeeda tigidkaasina adeegsanaya iyo sidoo kale gudoomiyihii hore ismaamulkaasi gaarisa nadiif jaamac oo asna adeegsanaya tigidka xisbiga o d m labaduba waxay qeyb ka yihiin azimiyo taasi oo haddii si loo fiiriyo xubnaha kenya kwanza ay suuragal tahay halkaas inay fursad ka helaan xubnahan azimiyo lawamojana waxay ku dadaalayaan oo hadafkooda u yahay sida iyagu ay sheegayaan in ay xaqiijiyaan in xubnahaasi aysan fursad helin islamarkaana ay ka faa'iideystaan barnaamijkaasi codaynta oo ay xaqiijiyaan in dadka ay u arkaan inay ku habboon yihiin ama ay suuragal tahay inay ku guulaystaan inay fursad siiyaan islamarkaana xubnaha kale la reebo tusaale haddii musharax xisbiga jubilee uu yahay kan ay u arkaan inuu guulaysanayo kan kale in laga reebo ama qaab is-afgarad ah oo laga wada fariistay ay u wada oga wada hadlaan islamarkaana ay xal siyaabahaasi oga gaaraan qodobkaasi inay bilaabatay maalintii jimcihii ayaa golaha azimiyo lamoja one kenya coalition ay fariisteen waxaana ay soo saareen qorshahaasi ay doonayaan in xisbiyada qaybta ka azimiyo in lagu qasbo in ay ama laga dhaadhiciyo badiinsi kaloo dhigo inay iswaafajiyaan musharaxiinta xilalka kala duwan u loolamaya si meesha looga saaro saaxiibtinimada iyo sidoo kale walaaltinimada halkaasi ka dhexeysa oo haddana xifaaltanka u dhexeeya sida hadda idiin sheegay jubilee o d m wiper dab kenya xisbiyada aaday u badan yihiin azimiyo ilaa dhowr iyo labaatan ayay gaarayaan qaarkoodna waxaa laga yaabaa halkii kursiba ilaa saddex afar inay u loolamayaan hal isbaysina kasoo jeedaan qorshahaasi ayay doonayaan in ay iyaguna ka hor imaadaan waxaana ay sheegeen golahan oo xogay hooda uu yahay xildhibaanka bariga sunna junayd maxamed ayaa waxauu sheegay kadib markii ay dib u eegis kala duwan iyo wadatashi ballaaran sameeyaan oo warbixinada kala duwanna ay dhegeysteen ay heleen in xubnaha xilalka musharaxiinta xilalka kala duwan u loolamaya ay u arkayaan in ay istraatiijiyadan u adeegsadaan si ay u helaan kuraas badan oo xubnaha kenya kwanza ay uga guulaystaan arrintan azimiyo lawamaja keliya maahane dhanka kenya kwanzana arrintani waxaay u muuqata in iyaguna ay la daala dhacayaan oo xubno kala duwanoo ka soo jeedo kenya kwanza ay isku haystaan xilalka kala duwan oo kasoo kala jeedo xisbiyo kala duwan kilifi ayaa ka mid oo gudoomiyaha gudoomiyaha ismaamulkaasi kilifi xisbigiisa pa oo ka isaga baxay azimiyo lawmoja islamarkaana ku biiray dhankaas iyo kenya kwanza mr amason kingi musharax xilka gudoomiyaha xisbigiisa uu soo saaray halka xisbiga u d n wakiilka haweenka ismaamulkaasi caisha jumwa ay soo saareen ay ka mid tahay waxyaabaha halkaasi labaduba labada xisbibu qeyb ayay ka yihiin kenya kwanza arrimahaasi ayaa ka mid sidoo kale kiambu ayaa ka mid oo ay u muuqataba kiambu xitaa heerka ay gaartay isdijiidashada gudaha xisbiga isbahaysiga kenya kwanza in shacabka ama banaanka ay usoo baxdo oo ay mr william kabogo gudoomiyii hore ismaamulka kiambu iyo xildhibaanka de bariga gatundu moses kuria ay dhaleecaynayaan ay dhaliilayaan musharax xilka ku-xigeenka madaxtinimada loolamaya xisbiga kenya isbahaysiga kenya kwanza xildhibaanka mathira ragaadi gashaago ay sheegayaan inuu yahay nin kelitalis ah ay ku eedeynayaan waxaana ay sheegayaan in la gacan bidixeynayo islamarkaana gacanta la qabanayo xubnaha xisbiga u d a halkaasna u d a waxaa ugu loolamaya senatarka ismaamulkaasi kiambu kimani wamatangi iyadoo weliba ay si ayagoo xili lagu sugaya ismaamulkaasi ay dhinacyada kala duwan hadallo isdhaafsadeen oo ay sheegayaan in la gacan bidixeynayo warbixinadaasi dhegeystayaal dhinacyada kala duwan qeybaha kalena dambe barnaamijka eed ku maqli doontaan oo siyaabaha kala duwan ee labada isbeysi ee ugu cadcad dalka caqabadaha kala duwan ay wajahayeen iyo sidoo kale waa saameynta kala duwan ee ka dhalani karto dhegeyste waxaan ku weydiinaynaa oo qodobka dooda sideed u aragtaa in ay canarada ama qorshahaasi xisbiya isbaysiyada kala duwan ay doonayaan musharaxiinta kala duwan in ay ku kala reebaan ma kuu muuqataa intaasi ay tahay qorsho ay ku heli karaan kuraas kala duwan sida ayagu ay sheegayaan ama waa qorsho kala jebini kara islamarkaana horseedi kara in codad ay ku waayaan already ugu xubna ka tirsan azimiyo ayaa ka hor imaaday oo arrintan iyagu sheegayeen ay tahay mid aan wanaagsaneyn islamarkaana haddii loo malaynayo in arrintaasi la sameynayo waa in loo maraa qaab laga wada tashaday oo xubnaha kala duwan ay ayagu ka wada tashadeen sida qaarkood ay sheegayaan halkan aan dhegeysano
kwa sababu tumesema sisi ni watu wa Azimio, sisi ni watu wa Raila Amolo Odinga.
Kama kuna negotiations it will be by consent, consensus. Tuko pamoja, hakuna yule atashurutishwa eti anyang'anywe awe blocked ama agandamizwe na Azimio. Tuko pamoja. Jiulize Musalia na Weta, what is their path to presidency? Wameweka Ruto mbele, he's younger than both of them. Ruto anaenda kuwa kwa miaka kumi, sio tano kama Raila. Baada ya Ruto anapea Gashagwa miaka ingine kumi. Wetangula ako na miaka sabini, akingoja kumi ya Ruto angoje kumi ya Gashagwa, ako na miaka tisaini. Jamani, hii uongozi itafika?
waa mr eugene wamalwa wasiirka difaaca ama gaashandhiga waana xubnaha qeybta ka azimiyo sidoo kalena gaar ahaan xisbiga daab kenya oo gobolkaasi xeebta gobolka galbeedka dalka ka soo jeedo dhegeystayaal arrimahaas ayaan ku eegi doonaa qeybaha dambe barnaamijka oo idinkuna qeybaha kale fursadda idiin siini doono anagoo dhinacyadaasi eegi doona qodobada kala duwan ee ku saabsan arrimaha ku aadan musharaxiinta kala duwan ee hal isbeysi ka soo jeeda balse hal kursi u loolamaya iyo sida qorshaha kala duwan ee xisbiyada isbeysiyada ay wadaan ee laisku waafajinayo xisbiga azimiyo ayagu go-aanaya bay arrintaasi ka gaareen oo waxay sheegeen in ay tallaabadaasi ku dhaqaaqayaan balse xubnaha kenya kwanza si rasmi ah shaaca ugama aysan qaadin balse haddana waxaa la dareemayaa madmadowga arrintaasi ku saabsan sida hadda idiin sheegay kiambu ayaa ka mid ah kilifi ayaa ka mid ah sidoo kale waxaa laga arkayaa dhankaas anarada dhankaas iyo tusaale dhanka ismaamulka nyeri gaar ahaana deegaanka mathira musharax madax bananaya halka xilka u loolamaya oo doonaya rigaadi gashagwa in uu xilka ka kala wareego balse rigaadi gashagwa ayaa waxa u ballan qaaday shaqo waxaa wiilkaasi dhallinyarada waxaana uu diday daniel kegi ayaana lagu magacaabaa oo waxa uu ahaan jiray wiil horaan u ahaa darbijiif haatana xildhibaan ayuu doonaya inuu noqdo balse waa uu diiday inuu loolanka isaga baxo arrintaasi ayaa waxaa qaar ka mid a dadka siyaasadda falaqen ay u arkaan inay xisbiya isbaysiyada kala duwan saameyn ballaaran ku yeelanayso iyo caqabad islamarkaana ay tahay mid ay habboon tahay in tallaabada ugu mudan ay ka qaadaan star fm codka gobolka waqooyi nagala socotaan dhegeystayaal qeybaha kala duwan ee barnaamijka hogaanka star ayaan ku guda jirnaa Een, saacadda suudiya sideed iyo konton iyo sideed daqiiqa subaxnimo ay tilmaamsay gordha warkii saacadda ee sagaalka ba subaxnimo aad maqli doontaan iyo mawliid balse inta ka horeysaan soo qabta mid kamid adeegyada qeybta ka barnaamijka dhegeystayaa daryeel caafimaad oo dhammaystiran haddii aad u baahan tahay waxaa kugula diyaar ah isbitaalka akakan university hospital oo lixdan iyo afar sana gudaha ee bariga afrika ka shaqeynayay ee gaarana magaalada tani nairobi islamarkaana u daryeelayay bukaanada kala duwan Een, isbitaalka ayaa xaruntiisa dhexe waxay ku taalaa ee, xaafadda parklands ee magaalada tani nairobi waxaadna ka helaysaa adeegyada kala duwan ee, haddii aynu qalad bukaan socod iyo bukaan jiif kenya uganda tanzaniana adeegyadaasi waad ka helaysaa maxaad ku xulanaysaa agaqaan isbitaalka waxa uu leeyahay khubro caafimaad oo xili walba jooga oo dhammaystiran islamarkaana ee, kaala jaan qaadaya safarkaada caafimaadka sidoo kale isbitaalka waxa uu leeyahay boqol iyo labaatan ee, khubaradaasi oo ah ee, kuwa joogta islamarkaana xil walba isbitaalka ka helayso islamarkaana ee, ka dhigayana isbitaalka een, ugu dhammaystiran gudaha ee, bariga africa khubaradaasi caafimaadka ayaa dhegeystayaal waxaa ka mid ah khubarada dhanka ee, xanuunka macaanka ee, kansarka caruurta cudurada ee, wadnaha een, kaadi- kaadimareenka sidoo kale waxaa ka mid ah ee, dhakhaatiirta dhanka maskaxda ee, qa- dhakhaatiirta qaliinka noocyadiisa kala duwan sameeyo sameeyo iyo kuwa aada u tiro badan sidoo kale isbitaalka kaqaan dhegeyste waxaad ka helaysaa qalabkii ugu casrisanaa uguna dambeeyey ee dhanka iyo baaritaanada kala duwan lagu sameeyo shaybaarkuna uu yahay mid casri ah sidoo kalena aad helayso qaybta raad- raajada oo ah mid iyaduna casri ah nooc walba oo aad u baahan tahayna aad helayso dhegeyste xarunta parklands marka laga soo tago xaafadda islii ayuu xarun cusub kaaga furay isbitaalka agaqaan university hospital waxaana ay ku taalaa wadada general wairungi ee magaalada Nai- nairobi gaaraan xaafadda islii waxaana uu ku dhow yahay een, ee, wadada ee, ah, waana dabaqa koowaad california center oo ku dhegan oo, ee, dabaqa uu ku yaalo ee, di- ee, hotelka ee, KFC oo caan ku ah digaagta waxaadna ka helaysaa dhakhaatiirta kala duwan ee aad u baahan tahay wixii faahfaahin ah dhegeysta kala xiriir eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed ama booqo dhanka baraha bulshada ay ku leeyihiin dhanka twitterka at agakha at a k u h n nai- h nairobi qeybaha kale ee barnaamijka ayaan u gudagelayna dhegeystayaal qeybihii hore sidaad ku maqlayseen barnaamijka saaka waxaan diiradda ku saaraynaa arrinta ku saabsan xisbiyada ee caqabadaha kala duwan ay wajahayaan isla isbahisyada gudahooda gaar ahaan kuraasta kala duwan ay u loolamayaan waxaana een, isbahisiga een, azimio la umoja een, waxay way bilaabeenba qorshahaasi ay doonayaan musharaxiinta liita amaba meelaha ay isleeyihiin musharaxiinta aad ay u bateen ee xisbiyada qeybta ka ah, een, azimio inay kala reebaan islamarkaana hal musharax lagu soo reebo waxaana een, maalintii jimcaha ay ku kulmeen xarunta ki shirarka caalamiga k c c golaha azimio la umoja oo ay sheegeen in ay ku heshiiyeen in xubnahan ee qodo- qodobkaasi la kala reebo islamarkaana lo- loo reebo keliya hal musharax oo xilka madaxtinimada u loolamo aan aniradee xilalka kala duwan haddii ay noqon lahayd xildhibaanada golaha waa ee, ee, guddoomiyayaasha iyadoo weliba haatan diiradda loogu saaraya dhanka iyo xildhibaanada waxaana ay ay u muuqatay inay ku bilaabatay dhanka iyo een, ba- de- ee, deegaanka maathare ee magaalada tani nairobi oo musharaxa xisbiga talada haya ee jubilee fanaanka lagu magacaabo kevin kioko bahati ay ka reebeen xilka ee, inuu loolamo ee, islamarkaana loo daayo ma laysku waafaqay in loo daayo oo uu loolamo ee, musharaxa xilka ama xildhibaanka haatan deegaankaasi xildhibaanka ka ah, mr anthony lwoj oo ah musharaxa xisbiga o d m sidoo kale een, qorshahaasi mid lamid a ayaa waxaa ku socdaa dhanka deegaanka makadara georgia ladwa oo kasoo jeeda xisbiga o d m ayaa isagu eh, xubnaha kala duwan ay u ololeynayaan gaar ahaan kooxda azimiyo ee ismaamulka nairobi ay u ololeynayaan inuu u haro ama uu u noqdo uu u noqdo shaqsiga keliya ka loolamaya ee, deegaanka makadera islamarkaana la loolamo ee, xubnaha kenya kwanza iyo u d a taasi oo ay sheegayaan inay muhiim tahay ee, islamarkaana ay codad badan ku heli karaan qaar ka mid a siyaasiyiinta ayaa waxay iyagu ku andacoonayaan xisbiyada qaybta ka ah dhinacyada kala duwan haddii iyagoo tiro badan hal kursi ay u loolamaan ay caqabad ku tahay musharaxooda xilka madaxtinimada codadkii u heli lahaa taasina ay ay eh, noqonayso hamigooda inuu hoosu dhac ku yimaado islamarkaana ay muhiim tahay in musharaxiintan hal qof loo daayo xilka si uu uga qayb galo loolanka islamarkaana xubnaha kala duwan ee dhinaca- dhinacyada dhanka siyaasadda ay isku hayaan ay isaga hor imaadaan dhanka azimiyo xisbiga wiper oo uu hogaamiyey madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka eh, mr en, kalonzo musyoka oo qeybka azimiyo iyagu waxay sheegayaan in aysan ka qeybgelaynin arintan eh, xildhibaan musharaxiinta lagu kala reebayo ay sheegayaan in ayagu musharaxiintooda ilaa eh, doorashada ay ka qeybgelayaan gudoomiyaha ismaamulka nairobi ee xisbiga wiper roy kifuzuyu ayaa waxa uu sheegay in aysan ayagu saameyn ku yeelanaynin arrintan gebi ahaanba waxaana uu sheegay in qorshahani uu yaalo odm iyo jubilee waxaana ay sheegayaan xubnaha wiper en, eh, in eh, in markii hore ee la sameynayey dadkan la kare- la kala reebayay qaybta hore aysan ayagu qayb keen oo aysan ku jirin taasi awgeed en, eh, eh, azimiyo aysan qayb keen taasi awgeedna haatana ayagu un keliya ay u taalo odm iyo wa iyo jubilee ayuu oo kala jeedaa toddobaadkii aanu kasoo gudbinay sidaan idiin sheegay bu maalintii jimcaha ay golaha azimio la umoja fadhiisteen oo qorshahaasi ay soo saareen oo ay doonayeen in la iswaafajiyo musharaxiinta xilalka kala duwan u loolamaya oo hal isbahaysi kasoo jeeda balse xisbiyada kala duwan kasoo kala jeeda qeybta ka ah xubnahan kala duwan En, eh, xogeyaha eh, golaha azimio la umoja junayd maxamed ayagu waxa uu sheegay in istaraatiijiyadan ay tahay mid ay d- isleeyihiin en, waad ku helaysaan codadka iyo kalsoonida shacabka islamarkaana codad badan iyo kuraas badan ayaad ku helaysaan En, waxaana hadafku uu yahay ama istaraatiijiyadan siyaasadeed ay tahay in lagu helo musharaxiin badan eh, aniradda xilal kuraas badan doorashada baarlamaanka ee aqalka baarlamaanka iyo sanadka iyo sidoo kale baarlamaanka hoose ee golaha ismaamulada ee m c s loo yaqaano En, waxaa ugu horreynba ay u muuqataa in en, arrintani ay bilaabatay dhanka o d m bar waqooyiga embakasi jen moringi ayadu en, eh, waxaa loo arkay inay xilka uga degto dhigeeda jubilee harrison wangoro irshaad sumra ayaa isaguna waxa uu aqbalay inuu u fasaxo ama uga dego xisbiga wiper ee musharaxa wiper julius moathe oo isagana koonfurta embakasi uu loolamayo halka eh, fanaanka sida idin sheega kevin kioko bahati isaguna eh, la doonaya inuu uga fadhiisto xilka eh, musharaxa xisbiga o d m oo haatana sana eh, xildhibaanka deegaankaasi mathare antony olwoch ee dhankaas iyo mathare iyadoo weliba tani ay jirto ayaa wiper iyagu waxay sheegayaan inay ololahooda sii wataan islamarkaana musharaxiintooda loo fasaxay islamarkaana ay ka qaybgelayaan wiper ayaa en, waxay hayaan ilaa iyo soddon mm, soddon iyo shan musharaxiin oo golaha hoose wakiilada u loolamaya iyo lix xildhibaano waxaana ka mid ah ben milali deegaanka mathare fred okech makadara thabitha mutey mutero kasarani josh omwenga bariga embakasi julius moothe koonfurta embakasi iyo eh, nin isagana kamakunji oga loolamayo inkastoo deegaanka kamakunji tusaale azimiyo waxay isu raaceen eh, in loo dayo musharaxa eh, xisbiga jubilee mr yuusuf xasan En, xubnahan wiper ayagu waxay sheegayaan in ayagu ay u badan yihiin dhanka iyo codeynta ismaamulka nairobi islamarkaana aysan suuragal lahayn in keliya lagu reebo codad yar inay helaan mr en, ne- senatarka ismaamulka macweni en, eh, mr calonzo eh, kilonzo junior ayaa isagoo waxa uu sheegayaa in eh, sahanka iyo baar- warbixinada ay tusayaan in ayagu ay coda ay haystaan en, taageero ballaaran islamarkaana aysan aqbalaynin in iyagu arintaasi eh, lagula dhaqaaqo
blinking that the statistics are showing showing that wiper is very strong in ukambani so there's no reason to zone uh, any person out or otherwise
waa kala mr n kilonzo junior mutula ayaa isagu waxa uu sheegayaa in wiper ay awood ballaaran leeyihiin islamarkaana aysan habbooneenba gebi ahaanba in meesha eh, laga saaro n wiper Eh, ama xilo musharaxiinta kala duwan in la- lagu wada dhegeysto islamarkaana loo arko in ay meesha eh, ka baxaan bal eh, qaar ka mid a eh, musharaxiinta iyo sidoo kale hogaamiyaasha azimio la umoja ololahooda ka wado ismaamulka nairobi haddii aan eegno ah, iyo aragtidooda ku aadan dhanka iyo barnaamijkan ay xubnahan wadaan ee ku saabsan ee dhankaas iyo markii la dhaho in musharaxiinta kala duwan ee xilalka u loolamayo balse azimiyo ku wada jira een, loo een, in la kala reebo
mlikubali hii zoning fanyeni ya haki si tunakuambia hapo ukweli wewe unauliza maswali kama umetumwa na udaku utuletee udaku hapa tutakunyorosha my friend hapa madhare tuko na candidate moja wa uda na tuko na azimio ile you tell me how are we going to make the president who is raila awe president na awe watu wakati tunagawa kura zikiwa za azimio
kaasi waa antony luwoj xildhibaanka maathaare oo een, ay u muuqatayba in mr kevin kioko bahati oo isaguna kasoo jeeday xisbiga jubilee loo fasaxay dhanka makadhaara ayaan sidoo kale dhegeysta idiin sheegay oo iyaduna xubnaha ay doonayaan ama een, o d m gaar ahaan iyo xubnaha zimiyo ay doonayaan in xisbiyada kale ay ninkan eh, haatan xildhibaanka makadhaara mr eh, george ladwa ay u fasaxaan
candidate wa Azimio. Mmekubali hiyo? Nataka mkubali ya kwamba mimi ndio candidate wa Azimio kwa mikono na kusimama na kusimama na kusimama. Wacha nione kama mmekubali, kama mmekubali.
lakini kandidati wetu wa Jubilee alijichocha akajichocha akaenda kotini akapewa tikiti. Mi nilipigiwa simu na headquarters, nilisema apewe asipewe, candidate wa Azimio that I am leading in Nairobi, sisi tutaingia kukampenia George Aladwa.
tusimame na azimio tusimame na raila molo odinga akiwa na martha karua tusimame na polycarp igathe kiti ya ugavana niliambiwa mambo ya zoning na nikaambiwa nirudi chini na nikanyenyekea nikarudi chini. Kwa hivyo hizi viti zingine, kama wewe umeambiwa kurudi chini kama mjumbe, lazima pia utii amri ya wakubwa wetu.
kaasi waa tim wanyonyo xildhibaanka deegaanka westlands ee magaalada tani nairobi waxaa xusuusataa dhegeysta inuu ka mid ahaa dadkii arrintani ay ku dhacday horaantii oo waxa uu doonayay inuu loolamo gud- xilka gudoomiyaha ismaamulka nairobi isagoo adeegsanaya tikitka xisbiga Jub- o d m balse kadib markii la fariistay oo la heshiiyey waxaa eh, loogu yeeray in uu xilkaasi loo daayo jubilee gaar ahaana polycab igade oo haatan ah musharaxa xisbiga een, jubilee ooga qaybgelaya ismaamulka nairobi ee, weliba gaar ahaan dhankaas iyo azamiyona musharaxa xilka gudoomiyaha ismaamulka nairobi ooga qaybgelayo oo is hayaan musharaxa kenya kwanza dhanka u d a johnson sakaja senatorka ismaamulka nairobi tim ayaa waxaa loogu yeeray tim wanyonji inuu loolankiisa meesha ka saaro islamarkaana wadatashi wadahadal kadib waa uu fasaxay waa kan uu leeyahay kadib een, waan aqbalay markii laigu yeeray oo waxaa loo sheegay inuu dib ugu laabto eh, deegaanka westlands ee magaalada nairobi oo halkaasi uu haatan ka yahay xildhibaanka deegaankaasi in uu kursigaasi dib ugu loolamo si uu u hanto waa qaar ka mid ah xubnaha kala duwan iyo siyaabaha kala duwan ee deegaanada kala duwan sida loo fasaxay in een, xubnaha ay uga qayb galaan xitaa dhanka kitui waxyaabo noocaas ayaa ka dhaco maatha een, eh, haweeneyda ha- guddoomiye ka ismaamulkaasi charity ngilu ayaa iyaduna loolanka isaga baaxday oo dhankaas iyo mister n, eh, senator cures maamulkaasi ayay u fasaxday oo haatan ay u muuqatay inuu isaga ka qayb gelayo xisbiga jubilee ayuuna ka soo jeedaa dhammaantoodna xisbiga isbahaysiga zimiyo ay qayb ka yihiin
ka dhegayso codka dheer ee idaacadda sta f m mandheera ilaa mombasa wajeer ilaa dhobley madoogaashe ilaa masalaani gaarisa ilaa garbaharey mooyaale ilaa maraykaani nairobi ilaa kaakuma habaasweyne ilaa hoola baanisa ilaa balambala dhadhaab ilaa garbatula isyelow ilaa kijaadho ku xidhnow oo ka dhegayso barnaamijyo iyo warar dhexdhexaada oo xaqiiqada ku salaysan star f m codka gobolka waqooyi bari
star fm codka gobolka qoy bareed nagala socotaan dhegeystayaal muujadada kala duwan aad degana- naga dhegeysanaysaan nairobi nabaaxigida saga halibir shan dhibic sagaal ayaad naga dhegeysanaysaan mombaaso iyo nabaaxigida halibir saddex dhibic shan ayaad naga dhegeysanaysaan gaarsiya dhadhaab sagaashan iyo toddoba dhibic hal mandheero sagaashan iyo toddoba dhibic shan siyoolo waxaad naga dhegeysanaysaan sagaashan iyo laba dhibic shan marsabit iyo mooyaale siddeetan iyo toddoba dhibic toddobo tanariva iyo masalaani sagaashan iyo toddoba dhibic hal ayaad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal ismaamulada kale sida kajiado iyo eh, magaalada thika narok sagaa hal eber shan dhibic sagaal ayaad naga dhegeysanaysaan isagoo iyadoo weliba barta internetka inaad naga- nagala socotaan star f m co k haddaan soo qabta mid ka mid a adeegyada qaybta ka mida barnaamijka barnaamijka ogaan kasta ayaana ku guda jeena dhegeystayaal haddii aad raadinayso dhul horumarsan oo jawi degan ku yaala iskaashatada maalgashiga ee safaricom investment corporation ayaa ku haysa qaybta ugu fiican ee adiga kugu habboon ee dhulkaasi safaricom investment waxay iibinaysaa mashruuca kiambu marina gardens oo xigta tatu city ee isma- ruiru deegaanka ruiru ee ismaamulka kiambu waa maalgashi aan noociis lahayn oo soddon boqolkiiba oo soddon daqiiqa u jira bartamaha magaalada nairobi c b d waa barnaamij iyo dhul aan caadi ahayn waxaa looga eh, la- laga soo galaa bartamaha nairobi westland iyadoo loo sii marayo jidka weyn ee thika highway iyadoo sidoo kale laga soo galayo magaalooyinka thika iyo kiambu loona marayo wadada northern pipers marina gardens kiambu waxay ka kooban en, waxa uu ka kooban yahay adeegyada eh, madadaalo oo ay caruurta ku ciyaarayaan waqtiyada ay ku qaadanayaan iyo saldhig boolisa waxaa waxaa aada ugu dhow xarumaha laga dugaamaysto ay eh, ka mid yihiin thika road mall t r m thika eh, I mean, village market two rivers mall bangiyada isbitaallo iyo meelaha cibaadada qoysasku waxay heli doonaan meel aad ugu habboon maadaama gurigaagu uu u dhow yahay dugsiyo taya leh sida eh, nova pioneer wood creed international iyo crawford international school waxyaabaha aad aadka muhiimka oo uu leeyahay waxaa ka mid ah koronto biyo nadiifa iyo eh, xeendaabka korontada waxaana eh, sidoo kale een, aad ka helaysaa waxyaabo kala duwan ee aad u baahan tahay dhankaas iyo een, dhulkaaga inuu leeyahay dhulka ayaa qaybo ka mid ah haatan waxaa dadka deriska waxay u, eh, ka dhigayaan ama kala- laga sameynayaa dukaamo laga dukaamaysto ee goobaha lagu caweeyo haweenkii iyo sidoo kale goobo loogu talagalay n n siyaabo kala duwan oo xarumo caafimaad ay ka mid yihiin lacag laga bilaabo saddex dhibic laba milyan ayaad ku iibsani kartaa oo qorshaha oo jiro waxaana jira qorsho ilaa sagaal bilood aad ku bixinayso xubnaha safaricom investment corporation iyo shaqaalaha safaricom waxay helayaan qiimo dhimis boqolkiiba konton kun halkii boos ay iibsadaan waxaan waxaana maantaba eber toddoba laba sagaal hal labo hal labo hal labo oo ka faa'iidayso dhulkan safaricom investment cooperative saaxiibka maalgashigaaga dhanka kale adeega kale waa isbitaalka agaqan university hospital haddii aad u baahantay dhegeyste isbitaal daryeel dhammaystiran ku siinaya islamarkaana aday iyo buka bukaankaagabo kaa caawinaya inaad heshaan caafimaad wanaagsan isbitaalka agaqan university hospital waxa uu shaqeynayay muddo lixdan iyo afar sana bariga africa ayuuna ka shaqeynayay magaalada tani nairobina ay ka mid tahay xarunta dhexe xaafadda parklands ee magaalada tani nairobi ayuu ku yaala adeegyada bukaan socdi bukaan jiif ayaad ka helaysaa kenya uganda tanzaniana isbitaalka waa uu leeyahay khubaro ayaa jooga oo had iyo jeer isbitaalka aysan ka weynaynin labaatan iyo afar saac noocyada kala duwan haddii ay noqon lahayd khubarada dhanka cudurada haweenka dhakhtarka caruurta dhakhtarka kansarka dhakhtarka cudurada macaanka dhakhtarka wadnaha dhakhtarka kaadihayska dhakhtarka sidoo kale waxaad ka helaysaa maskaxda khubarada ama dhakhaatiirta qalinada noocyadiisa kala duwan sameeyo iyo kuwo kale ayaad ka helaysaa khubaradan caafimaadka ayaa waxay xaqiijinayaan inaad hesho daryaal dhammaystiran oo ee aada u baahan tahay isbitaalka waxaana uu leeyahay shaybaar leh teknolojiyadii ugu dambeysay ee cusbooneyd nirada ee ugu dambeysay ee dhanka baaritaanada oo shaybaarka aad helayso baaritaan noocaad u baahanto iyo sidoo kale qalabka raajada oo ah kuwii ugu dambeeyey oo casri ah isbitaalka ayaaba waxaaba intaa kuusii dheereen oo xarunta xaafadda islii uu kaaga furay xarun kala dhigaystay oo aad ka helayso dhammaan adeegyadaasi kala duwan waxaana ay ku taalaa wadadan general wadungi dhismahan k f c oo aad ka helayso una dhow sheel xaafadda islii garaana wadada general waironge wixii faahfaahina dhegeyste teleefonka waxaad kala xiriiri kartaa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed waxaadna aad ka helaysaa dhammaan khubarada kala duwan dhakhtarka ilkaha shaybaarka sidoo kale farmashiyo ee dhakhtarka maqaarka e n t dhakhtarka ilkaha iyo dhakhaatiir kaloo aad u tir badan aad ka helaysaa ama waxaad kala xiriiri kartaa baraha bulshada gaaraan twitterka at a k u h nairobi ayaad kala xiriiri kartaa oo wixii macluumaad oo dheeriya aad weydiinayso aad kala xiriiri kartaa dadka teleefonka ayaan halilabdhegeystayaal fursad siinaya eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba eber laba saddex shan eber sagaal eber ayaad nagala soo qayb qaadan kartaa dhegeyste waxaan ku weydiinaynaa sideed u aragtaa qorshaha gaar ahaan azimiyo ay doonayaan in musharaxiinta kala duwan ee xilalka kala duwan u loolamaya inay kala rabaan gaar ahaan xisbiyada kala duwan oo tusaale idan kuga soo qaatay haddii deegaani ay ka wada taagan yihiin xisbiga jubilee iyo o d m ma ku muuqataa in qorshahaasi uu yahay istraatiijiyo aad iyo aad u wanaagsan oo kuraas badan ay ku helayaan sida qaar ka mid a hogaamiyaasha azimiyo lawmoja ay ku andacoonayaan ama waa mid kala qaybinaya ayaad is leedahay stafim hellow
hallow soo dhawow magacaagii halkaad ku sugantahay walan
asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
waa xuseen falliir oo joogo xadar jiriir xuseen u soo dhawaaw
abo waan kuu dhaway alxamdulilahi rabbi alcaalamiin haya gudagal barnaamij haddii aan u guda galo barnaamijka haddaan u guda galo waxa sitow hadda oo niman baa la reebay iyo waxaan waa horta waa abaabul siyaasadeed waxa maxaa weeye laba nin hadday meel isku qabsadaan ee kala haraan horta meesha fursad baa oga soo bixi fursad aad u muhiimsan weliba haya
ilaa nin walba hadugu aragtideyd ana aragtideydaan ka hadlaya aad iyo aad
aragti ahaantayda marka waxaan u arkaa meja hoose faa'iido badan inay kasoo boodayso ninka meja kuuruu ka heli haya
hal gambir haddaan ani adiga isla qabsan oo aan aan ka haro meja marka wixii ani i raacsanaan adi unbuuba kusoo raaci haya
marka sidaa awgeed meja waxaan u arkaa ani inuu ninkaasi suutaakula saa'id uu ka helayo
marka waad waa waad waanan qorshe wanaagsan ayaad leedahay
si wanaagsan oo wacan oo aan la heli karin la heli karin jeedinbo maba la heli karaan malin haddiise la helo waxaa
waa tahay aad baad umahadsantahay walaal waan kaaga mahadcelinaynaa ka qaybgalkaada dhegeystaha kale ayaan u yeeraya isaguna doonaya inuu barnaamijka nagala qayb qaato star fm hello star fm hello waa ka xumaya isna mahayo qadka ayuu ka baxay aad buu umahadsan yahay hase haatee dhegeystayaasha kale ayaan u yeeraya ayaguna doonaya inay barnaamijka nagala qayb galaan star fm hello mahayo isna dhegeystahaasi star fm hello eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber saddex eber laba saddex shan eber sagaal eber yaad soo bici kartaa dhegeysta si aad noogala qayb qaadato star fm hello hagaag waa ka xunay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-eysna dhegeystaha qadadka telefoonada aad naga soo wici kartaan waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber saddex eber laba saddex shan eber sagaal eber yaad soo bici kartaan oo ad barnaamijka aragtida noogu soo biirini kartaan sideed u aragtaa qorshaha qaar ka mid a isbiyada isbaysiyada siyaasadeed ay leeyihiin oo lagu kala reebaya musharaxiinta hello star fm halo
soo dhawow magacaaga
waa salaad abdiraxmaan oo gaarisa si jooga haye salaadow soo dhawow
bandhow aan ku salaam marka hore adiga iyo bahista fm iyo dhegeystayaasha dhammaan waa idin wada salaamayaa aad iyo aad mid lamid ah hawada kuusoo marin soo dhawow
markaan u guda galo horta waxa waaye kala reebidda horta khilaaf badan waa keeni oo dadkii maaragtay say iskugu tanaasulaan way adag tahay haye
maxaa yeele nin walba isaga ayaa wax isu rabaa ma garat waa gar
marka sidii horta laiskugu tanaasulo waa adag tahay laakiin isu tanaasuladaas horta waxa waaye way fiican tahay maxaa yeelay xisbiga yacni madaxdan kore oo xisbiga way u fiican tahay laakiin shaksiga markaa loolamayo horta uma fiicno oo isaga maxaa yeelay kii meesha tanaasuli lahaa mootarka fursad baa meesha kaga dhumaysa
haye marka waxaa leedahay musharaxiinta xilka madaxtinimada ay u roon tahay
ha xilka madaxtinimaday ku roon tahay tanaasulidaas maxaa yeelay waxaa dhici karta maogtahay haddii dhowr ruux ay ku loolamaan meeshaas hita macnaha inuu qof xisbi kale ka taagan ayaa laga yaabaa mogta inuu kala dhex baxa meeshaas marka ay fursadaas hita ay ku gifaan mogta haye
laakiin loolamaha isla markaa dan uguma jirto say ugu tanaasulaanna way adag tahay ma garat waa tahay
marka deta haddii kolley la helo dee khilaafka dee waa uun kolley in khilaafada ayuu uu kusoo kordho oo waxaa laga yaabaa maaragtay meeshaas waxaa anaa lii reebay anaa lii reebay mataqaanaa meeshaas ito lamilay meeshaas maaragtay inay meeshaas ito maaragtay khilaaf uu ka madaxta dhex
aad baad umahadsantahay walaal waan kaaga mahadcelinaynaa ka qaybgalkaada aragtida sidaad noogu soo gudubsay barnaamijka dhegeystaha kale dhanka qadka telefoonka star f m hello star f m hello soo dhawow walaal magacaaga haya dhegeystahaasi aad buu u mahadsan yahay star f m hello hello star f m soo dhawow walaal
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawow
waa cabdifitaax oo narab county cabdifataax soo dhawow aad iyo aadan kuu soo dhaweynayaa
waan dhawahay haddaan u guda galo kolley dabcan siyaasadda laba qof oo isla taagan oo hal xisbi iska taagan haddii la kala reebo naaquskeeda leeda wax bay keeni waa tahay
Eh, labada sh- labada qof ee tartamaysa eh, ama mbiga ah eh, dadkooda awel mbiga madaxweynaha wuxuu ahaa hal hal umayna maaragtay burahooda rabeen inay siiyaan taasoo ku dheehan eh, madaxweynaha inuu ka helayo labada meelba eh, boqolkiiba boqol waa tahay
laakiin haddii la kala reebo naaqus weyn baa ka imaano ninkii dee laba qof oo isku dhacday caradooda waad garay waad dareemi kartaa nin walba marka eh, meesha waxaa ka imaanaysa inuu ku ku waayo sidii la rabay haye
marka ani waxay ila tahay haddii si loo fiiriyana xisbi- eh, xisbiga waa way ku habboon tahay haddii si loo fiiriyana naaqus weyn bay ku keeniyo dadkii israacsanaa ee mowqifka ha- ka wada sinaa ayay maaragtay kala jebinaysaa taasan dhib waxay ku tahay madaxweynaha waana ku salaamahay badan aad baad u mahadsantahay walaal waan kaaga mahadcelinaa ka qaybgalkaada iyo sidaad barnaamijka aragtidaada noogu soo gudbisay waa u mahadsan yahay dhegeysta digibo aragtidaada baad noo soo gudbin karta ood barnaamijka nagala qayb qaadan kartaa eber soddoba sideed ber hal eber shan hal eber shan iyo eber soddoba eber laba saddex shan eber sagaal eber iyaad soo bixi kartaa dhegeysta barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa waa saaka oo subaxnimo arbacaa arrimaha ku aadan dhanka iyo siyaasadda gaar ahaana waxaan diiradda ku saaraynaa n qorshaha kala duwan ee golaha azimio la umoja maalintii jimcaha ay fadhiisteen oo ay doonayaan musharaxiinta inay kala rabaan iyadoo weliba xubnaha kenya kwanza ayaguna ay doonayaan siyaabahaasi stafim helow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaagii halkaad ku suganta walan
aniga waxaa la yidhahaa abdiqaadir xasan beeriye oo ku sugan dhagaxley mhm
marka haddaan ra'yigeyga ka dhigto abdiqaadir waa ka waxmay abdiqaadir qadka ayuu ka go-ay aad buu u mahadsan yahay saatee dib ayuu usoo beegsani karaa n xubnaha n sidoo kale n siyaabaha ama xisbiyada kala duwan ee qaybta ka ah isbahaysiyada ee isjiidanaya ismaamulada iyo deegaanada kala duwan azibio keliya maan dhanka kenya kwanzana siyaabahaas ayaa laga dareemaya oo tusaale waxaa idinkugu soo qaatay kiambu n dhacdooyin kalen hello stephem halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaagii halkaad ku suganta walaal soo dhawaaw usama oo ku sugan gaarisa gaarisa xaggee kaga suganta walaal
waxaan kaga suganahay township haye u gudagal barnaamijka sama haddaan hore haddaan hore u guda galo mhm ana fikrad ka duwanaan qabaa dadkan horta qabiil baa laisku doortaa ee,
haye qabiil baa laisku doortaa marka waxaan aaminsanahay inay waxba ee, madaxweynaha ay isugu dhimi karin haddii macnaha dadkii la wada daayo laakiin haddii uu kala reebo inay wax u dhimaysan waan arkahaya sababtoo dhigays hadda een, cali iyo waxaa meeshan ka wada taagan oo asmiya oo kasoo wada taagan nadiif mhm cali handuu reebo marka deeqo xaggiisa in loo wada badanayo markaas ay halkaas ay ka chance ay ka helayso si hadda annaga oo kale xaggeena markaan ka hadlo mhm xaggiina waa uu mahadsan yahay ee, ka qaybgalkiisa een, dhankaasi oo isaga waxa uu leeyahay waxaa la isku dooranayaa ee, qabiilka balse ismaamulo waxaa jiraan inta badan dadka deegaanadaasi ku sugan ay ee, boqolkiiba sagaashan aysan ay suuragal tahay in hal qabiil ay kasoo jeedaan tusaale ismaamulka kiambu dadka u badan deegaanadaasi kasoo jeeda waa ee, kikuyu waxaana haatan u loolamaya xilka guddoomiyaha intooda badan ilaa shan waa qo- qolada kikuyu sida eh, william kabogo guddoomiyihii hore moses kuria xildhibaanka deegaanka gatundu xil senatarka ismaamulkaasi kimani wamatangi sidoo kale en, waxaa ka mid eh, en, jangol waa jangol nin ay yiraahdaan ayaa ka mid ah oo musharax madax banaana sidoo kale waxaa ka mid ah en, eh, haweeney iyaduna lagu magacaabo gatabaki ayaa ka mid ah waa ay tiro badan yihiin dhammaantoodna qo- qowmiyadaasi ay kasoo jeedaan marka si haddii loo fiiriyo deegaano qaar en, eh, dhegeystaha sida qodobka uu sheegaya waa iska suuragal balse deegaanada qaar musharaxiinta hal ayay kasoo wada jeedaan balse xisbiyada ayay ku kala duwan yihiin tusaale kabogo ismaamulka kiambu xisbiga tujibebe ayuu wataa moses kuria eh, chama chakazi haddaan qaldanin ayuu wataa en, mr wamatangi isagu waxa uu adeegsanaya xisbiga madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ee u d a En, eh, ismaamulkaasi kiambu haddii baan dul istaagno en, waxay u muuqataa in eh, mr kabogo iyo moses kuria ayay ka cawaadeen siyaabaha kala duwan ee xubnaha kala duwan ee oo la dhaqmayaan ayay sheegayaan in eh, mr rutona uu doonayo xisbiyada yaryar inuu dhammaantood u laqo sida iyagu ay sheegayaan halka ga- gashagwan ay ku eedeynayaan gaar ahaan Mi- Wi- william kabogo uu sheegayo inuu yahay nin kelitelisa islamarkaana en, uu leeyahay xiriirkii wanaagsanaa ee kenya kwanza ama madaxweynahii ayaga u dhexeeyey ee si ee, xumaaday inuu asaga sabab u yahay waxyaabaha caynkaasi ah Ee, sidoo kale een, xubno waxaa jira een, waxyaabaha ka dhasha arrintani ka mid a in iyo dadka iska soo horjeeda in xitaa qaarkood ee, ay taageerayaan musharax is- ee, a- azimio tusaale ee, kenya kwanza ayaan ka hadlaynaa haddii aan usoo qaadan dhanka nakuru en en ee, caniradee ee, ga- musharax xilka ee, ku-xigeenka madaxweynaha u loolamaya kenya kwanza en, ee, honorable gashagwa toddobaadkiina kasoo gudbin ismaamulka naakuru waxay ku khasabtay inuu dib isku dayo inuu u heshiisiyo haweeneyda xilka guddoomiyaha ismaamulkaasi u loolamayso oo haddana haatan ah senatarka ismaamulkaasi susan kihika iyo xildhibaanka deegaanka bahati kimani ngunjiri labaduba waa shakhsiyaadka sida aadka u taageera madaxweyne ku-xigeenka dalka en, waxaana ay adeegsanayaan xisbiga en, en, u d a oo ay xilalkaasi kala duwan u loolamayaan isaguna xisbigaasi ayuu adeegsanayaa mrs kihika ayaa waxay ku ku dhaleeceynaysaa ay ku eedeynaysaa mr ngunjiri in uu taageerayo ninka iyadu kasoo horjeedo ama ay eh, isku hayaan dhanka siyaasadda oo la loolamaya guddoomiyaha ismaamulkaasi nakuru league kenyanjui oo isagana isku dayaya inuu xilkiisa difaacdo isagoo adeegsanaya tikidka xisbiga talada haya ee jubilee marka en, mise kiika ayaa iyadu waxay sheegaysaa eh, en, en, in ay eh, uu arrintaasi isagu ka xanaaqay kadib markii iyaduna ay taageero u muujisay musharaxa xisbiga jubilee ee deegaanka bahati arrintaasi oo eh, iyaduna ay ka mid tahay waxyaabaha xisbiyada kala duwan iyo sidoo kale musharaxiinta deegaanada kala duwan eh, ayuu arkaan eh, anrade ay mid eh, caqabad ku tahay dhanka iyo kakamega dr khalwaale boni khalwaale ayaa en eh, en waxay u muuqataa kenya kwanza halkaasi in caqabadihii ay ka wajahayaan iyadoo weliba en senatarka ismaamulkaasi cleopas malala uu si toosa ay isugu dhaceen guddoomiyaha senatarkii hore ismaamulkaasi boni khalwaale khalwaale ayaa dhammaa dhowaan waxay ku qasabtay inuu isaga baxo ama uusan ka soo qaybgelin isu soo bax siyaasadeed oo deegaanka matungu matungu lagu qabtay en, oo kenya kwanza ah kadib markii malala uu ku eedeeyey inuu la cayaarayo ama uu la safanayo eh, dhanka azimiyo la umoja iyo musharaxiinta azimiyo ee ismaamulka kakamega dr khalwaale ayaa waxa uu ugu yeeray codbixiyaasha in ay oo malaalana uu goobjoog ka ahaa inay qiimeeyaan dhammaan musharaxiinta xilka xilalka kala duwan u loolamaya ayna codka siiyaan musharaxa ugu mudan uguna habboon inuu codka qaato xitaa waxa uu gaaray heer uu magacaabo musharaxa xisbiga o d m xilka guddoomiyaha uga qaybgalayo mr ferdinans baraza oo uu sheegay inay tahay fursad iyadoo la ogyahayna kenya kwanza uu ka tirsanyay mr khalwaale sidoo kalena ay musharaxa xilka guddoomiyaha ismaamulkaasi uga qaybgalayana uu yahay clopas malala horaan asagii waxa uu doonayey inuu xilka guddoomiyaha u loolamo balse kadib markii ay wada fariisteen madaxweyne ku-xigeenka malala ayaa loo daayay inuu guddoomiyaha u loolamo isagana dhanka senatka arrintani ayaa ka mida waxyaabaha kala duwan ee dhanka xildhibaan xubnaha kala duwan caqabadii ay u muuqato dhanka kajiado sidoo kale kenya kwanza ismaamulka kajiado bariga kajiado haweeneyda xildhibaanka paris tobico oo isreebreebka u d a ku hartay oo tikidka jubilee dooneysa u d a xilka guddoomiyaha waxaana ka guuleystay dhanka ninka koonfurta kajiado kato olemitito waxaana isagana iyaduna lagu eedeynaya inay u ololeyneyso joseph olelenko isagana tikidka maadaama guddoomiyaha ismaamulkaasi uu yahay haatan uu doonaya inuu kursigiisa difaacdo isagoo adeegsanaya xisbiga o d m oo qeybka azimio laumoja waa qaar ka mida isjiijiidka xisbiyada qeybta ka ah isbahisyada kala duwan ee labada dhinac ee ugu cadcad dalka iyo saameynta arrimahaasi ka dhalan karto qaarkood xubnaha kala duwan lagu eedeynayo in dhinacyada dhinac ka duwan ay u ol oleynayaan kamid adeegyada qaybta barnaamijka haddii aan soo qabto dhegeystayaal dhegeysta ayaana qadka ku jiraan arkaya dhegeystayaal goordhowna warkii ayaa nahaya iyo mawliid oo haatan warkaas isku dubridayo goordhow ayaad maqli doontaan bal dhegeystaan haddii aan u yeero stafm helow soo dhowow magacaaga walaal wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu codkaagana sare u qaad xaggee ku suganta walaal waa kaa qaaday balse xaggee ku sugan tahay walaalay mauwa haa haa mauwa mauwa sax idaacadda si toosay kugu soo gaaraysaa aad baa uga xumaayay qadka ayay ka baxday gabadhaasi dhankaasi mauwa ee meru nagala soo xiriirtay waan ka xumaaya waxaan rajeynaya ina dib ugu soo laabani doonto qadka teleefonka qaybaha dambana fursadda idiin siini doona dhegeystayaal dhegeyste haddii aad raadinayso dhul horumarsan oo jawi degan ku yaala oo aad doonayso inaad maalgashato iskaashatada maalgashiga safaricom investment cooperative ayaa waxaay ku haysaa dhul aada u fiican dhegeystayaal ayaa qadka ku jira inaan lumiyana mar rabo stafm hellow hellow stafm dhegeysta safaricom investment waxay iibinaysaa mashruuca kiambu marina gardens oo ku xigta oo xigta agatatu city eriru ismaamulka kiambu waa maalgashi noociisa lahayn oo soddon daqiiqo u jiro bartamaha magaalada nairobi waxaana aad dumari kartaa wadada thika highway ama dhanka thika iyo kiambu haddii aad ka ka ima ka imaatayna waxaad u mari kartaa wadada northern bypass marina gardens kiambu waxa uu ka kooban yahay adeegyo aad ka helayso adeegyada madadaalada oo ay carruurtu ku cayaarayaan waqtiyadoodan ay ku qaadanayaan iyo saldhig boolisa waxaana ku dhow goobo kala duwan oo aad u wanaagsan oo laga dukaamaysto oo dadka aad inta badan ay u xiisiyaan sida thicard mall t r m village markets two rivers mall bangiyo isbitaallo iyo meelaha cibaadada ayaan meesha ka marnayn sidoo kale qoysaska waa meel ku habboon oo dugsiyo iyo xarumo waxbarasho ayaa aad uga dhow sida nova bioneer wood creed international iyo crowford international school ayaa ka mid ah dugsiyada ku dhow waa goob muhiim ah oo koronto leh biyo nadiifa islamarkaana leh xeendaabka korontada waxaana sidoo kale dhulkan uu leeyahay oo haatan dadka qeybo ka mid a ay ka sameynayaan iskuullo aada u tiro badan goobo laga dukaamaysto shopping complexes ama shopping centers goobaha lagu caweeyo haweenkii iyo xarumo caafimaad oo aad iyo aad muhiim u ah lacag laga bilaabo saddex dhibic laba milyan ayaad ku helaysaa oo qorsho sagaal bilood aad kubixi ku bixinaysana waa uu jiraa maantaba ha u dayma la-aanin ee dhegeysta gaar xubnaha shirkadda ama saraakiisha safaricom investment iyo shaqaalaha safaricom waxay helayaan qiimo dhimis boqolkiiba konton kuna halkii boos oo ay iibsadaan waxaad maantaba kala xiriiri kartaa ibar toddoba laba sagaal hal labo hal labo hal labo safaricom investment corporative saaxiibka maalgashigaaga qeybaha kala duwan ee aan u gudbayna dhegeystayaal iyadoo weliba goordhow aad maqli doontaan barnaamijkii madasha iyo muscab ismaaciil aad maqli doontaan ee bahwadale hadduu idmo waxaana ka hadlayna barnaamijka dhegeystayaal aan ku qaadaa dhigayna arrimaha kala duwan ee ku aadan qorshaha xisbihisbahisyada kala duwan ee siyaasadeed ay doonayaan in musharaxiinta kala duwan iyo isdiidiidka iyo isqabqabsiga musharaxiinta xisbiyada kala duwan ka soo jeeda balse hal isbahisi ama hal musharax oo xilka madaxtinimada taageeraya haddaba dhegeysta sideed u aragtaa qorshahaasi iyo istaraatiijiyada ma ku muuqataa inuu yahay inay tahay mid wanaagsan oo xisbiyada kala duwan sida isbaysiyada kala duwan sida ayagu ku andacoonayaan ay taageero iyo codod taageero ballaarinayo kuraas kala duwan ay ku helayaan eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba eber laba saddex shan eber sagaal eber ayaad soo bixi kartaa dhegeysta si aad nogala qayb qaadato star fm hellow star fm hellow fm hellow hellow star fm ma haya dhegeystaha siyaasna waa u mahadsan yahay qadka ayuu ka baxay dhegeystaha kale star fm hellow qaybihii ugu dambeeya dhegeystayaal ayaanu soo gaarnay oo barnaamijka hogaanka star arrimaha xaaladda dalka star f m hellow waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu cabdullaahi soo dhawaaw u gudagal barnaamijka haddii aad la socotay waxaa weye dadka horta nin walba qarash baa ka baxay sawde waxaan u malaynaya inaynu yeelayn nin intaasoo qarash ka soo bao hadda gebagabada la taagay kolley hadda hal lagu reebo cid ogolaanaysa ma jirtaa i b c na waa ka diwaangelisan yahay sanduuqiisiinbu ku kalsoonaana u malayna haye
marka waxaa weeye raydan wuxuu rabaa o d m keliya inuu soo reebto xisbiyada kaloo dhan uu reex rabaa marka saas leeyahay embiyaasana waxaan leeyahay ka ogolaanaa
waad mahadsantahay aragtidaada dhegeystayaa dhegeystayaasha kale qadka teleefonka ayaanu yaraya star f m hellow star f m hellow waa ka xumaay qadka ayuu ka baxay dhegeystaha kale stafm helow stafm helow hagaag qadka ayuu ka maqan yahay dhegeystahaasi soo dhawa walaal magacaaga
halo soo dhawa walaal
waa xuseen saldhig dib usoo laabtee xuseen aye
hadba waan kuu fiicnahay waa iska cagar dirade mhm
horta waxaan siyaasadda la yidhaahdo hadda meel bay u circirataay waa garta
labadan nin ay hadda tartamayeen ninbo nin unbaa daba taagan oo asagana madaxweyne iska rabaa laakiin waxaan u malaynayaa duqan rayla arrintiisa inay horta may marayso waan u malaynayaa waayo madaxweyne madaxweyne soo degay isaga xisbiga kuwa taagan inay labadooda ay shir oo isla galeen baa suurtagal leh waraaq buu wataa iyo wuu taagan yahana wax la iskuma maqli waynayo maqalkana waa ka raqiis laakiin fahamkii baa qaal leh dadka faham buu ku kala maqan yahay moogi oo ku kala aragtiwan mahaynaya horta isma maqli lao marka labada ruux hadday isfahmaan horta meel bay isku raacayeen meesha isku raaceen hadday noqotay nin yaw iga har aniga maanta meel baan kuu yeeli oo dawladda meel baan kaa soo gelinayaa aniga madaxweyne iisoo dhis hadday noqoto saa oo isku af- afgarto waa wax wanaagsan ilaa inay dhici weysaan bakiyaabana o siyaasadda kenya hadda meel bay u cicirtaa inay taa suurtageli weysaan aad iyo aad oga yaabanahay
stafm helow soo dhawo magacaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صاحب سلوى سعيد عبد الله محمد بجار سعيد soo dhawo mar kale هذا واحد أنا بقول لك Mhm,
أنا واقف عند رأي السياسة دمر بدنا عيو جيسة mhm,
هذا حسب مدعيني يعني حزبية الأحوال السياسة نقطة mhm, أنا ولا بلية أنا ماشي أنا وها بونت عليك الرأي نقطة mhm.
marka hadda azimiyo magi aan ka hadlaa horta waxay ila tahay wax walba waxay ku dhamaan doonaan si sax oo yani macquul ah Mhm.
maxaa yeelay azimiyo hadda magi loo fiiriyaa tiimkan kale kenya kwanza Mhm.
waxaas moodaa inay waddo sax ay ku tagan yihiin oo ila doorasho ka dhimintaa wax ka yar ah, laba bilood oo kale ama galliya baraan la yiraahda inay yani waddada saxda ay hayaan haye marka ana waxay ila tahay inay wax walba si guul lagu dhamayn doono oo la heshiin doono ay ay ila tahay oo cid la reebi doono ay jiri doonin balse nin walba yani ninka la heshiin doono Mhm.
ninka hogaaminaya qoladan ah, azimiya waa nin waaya araga waa nin wax badan soo shaqeeya waa nin dawladda in badan ka qaata marka marka ilmaha inay halbacad ugu lisay noqon doonaan waxyaalaha hadda ay wadaan Mhm.
marka ana sagaalan eh mar guulan oo rajaynaya insha allah wax walba khayr ay ku dhamaan doonaan saan rajayn aad iyo aad aad u mahadsantahay ka qaybgalkaada waan kaaga mahadcelinaynaa Eh, dhegeysta dhegeystayaasha kale ayaan u yeeraya stafm helow stafm helow waa ka xumaya dhegeystayaasi qadka ayuu ka baxay isagana bal dhanka iyo adeegyada qeybta ka barnaamijkan soo qabtay isbitaalka kenyatta anirde agakhan university hospital nairobi dhegeyste isbitaalka kenyatta anirde agakhan waa isbitaal ee ku haboon daryeelka bukaankaaga lixdan iyo afar sano iyo daryaal caafimaad oo dhammaystiran ee guud ahaan bariga afrika ka bixinayay waxaana eh, dhegeyste halkaasi aad ku helaysaa khubaro dhammaystiran oo dhinacyada kala duwan oo had iyo jeer u helan islamarkaana in ay gacanta ku qabtaan safarkaaga caafimaadkan ay kaala qayb galaan xaruntiisa dhexe waa parklands magaalada tiri nairobi waxaana uu leeyahay ilaa iyo konton xarumood iyo eh, oo- ood- oo ah buga- oo bukaan aniradee een, eh, bukaan socda guud ahaan eh, bariga afrika gaar ahaan kenya uganda iyo tanzania isbitaalka waxa uu ku- waxaad ka helaysaa khubaro caafimaad oo boqol iyo labaatan ah oo haddana khubro maalin walba aad ka helaysa isbitaalka xilliga aad u baahan tahay waxaana uu yahay isbitaalka ugu habboon uguna mudan inaad eh, bukaankaada la aado eh, qaaradani anirda bariga afrika isbitaalka waxa uu leeyahay khubarada dhanka een, cudurada haweenka caruurta dhakhtarka kansarka macaanka ee, wadna cu- dhakhtarka cudurka wadnaha ee, neerfaha iyo sidoo kale dhakhtarka maskaxda bu- dhakhaatiirta kala duwan ee dhanka qaliinta qaliinka iyo kuwo kaloo aada u tiro badan khubarada caafimaadka ee isbitaalka agakhan ayaa ah kuwo aad ka helayso daryeelkii aad u baahan tahay oo heer caalami ah isbitaalka ayaa waxaa waa, anirde uu adeegsanaya khubaradaasi ayagoo isticmaalaya qalabkii ugu dambeeyay ee casriga ee dhanka baaritaanada iyo sidoo kale dhanka waaxda ama qaybta raajada oo ah kuwii ugu dambeeyay nooc casriyaana aad ka helayso isbitaalka ayaa haatan waxa xarun cusub kaaga furay xaafadda islii magaalada tani nairobi wadada general waironge dhismaha k f c ayay ku dhegan tahay oo aad ka helayso dhammaan daryeelka aad u baahan tahay isbitaalka islii waxaad ka helaysaa la talin guud khubarada dhanka haweenka waxaad ka helaysaa dhakhtarka caruurta dhakhtarka maqaarka e n t qaybta ilkaah iyo kuwo kale la shaybaar iyo farmashiyo dhammaystiran ayaad ka helaysaa wixii faahfaahina kala xiriir eber toddoba saddex eber eber hal hal eber siddeed siddeed ayaad ka helaysaa ama baraha bulshada kala xiriir gaar ahaan twitterka at a k u h nairobi dhegeystayaal halkaas ayaan ugu soo afeerayaa barnaamijkii hogaankista ee saaka noo soo bedelo bilowday siddeedii qadar soddon iyo shan daqiiqa anigoo maxamed cali madobe idinla socodsiinaya dhegeystayaal barnaamijka saakana waxaan ku eegeynay arrimaha kala duwan ee kuwaas ku saabsan siyaasadda sanadkan labada kun laba iyo labaatanka iyo doorashada guud iyo isjijiidka isbihiisyada kala duwan ee dalka ugu cadcad kenya kwanza azimio la umoja one kenya coalition iyadoo weliba dhankaasi xubnaha kala duwan ay u muuqato deegaanada kala duwan inay isku jijiidanayaan xisbiyada qaybta ka iyo musharaxiinta kala duwan ee xilalkaasi ismaamulada kaga qaybgalaya ayagoo weliba si guudna xilka madaxtinimada taageeraya raila odinga ama william ruto arrimahaasi ay u muuqato azimiyo in maalintii jimcaha iyaguna ay kulan ka qaateen ayagoo isku dayaya inay xal ka gaaraan arrintaasi waxaana ay ku bilaabeenbo deegaanka madaare ismaamulka nairobi oo lagu reebay fanaanka lagu magacaabo bahati kevin kioko oo ay ugu yeereen oo xisbiga jubilee ka tirsanaa isagana u loolamayay oo ay ugu yeereen mister antony luwoj oo xisbiga odium ka tirsan oo haatanna xildhibaanka deegaankaasi madaare ah inuu xilkaasi u loolamo islamarkaana uu sidaasi ku haro ayagoo weliba deegaanada kala duwanna wadahadallo iyo barnaamijyo noocaasi wadaan oo ay xaqiijinayaan inay dadka kala reebaan si ay kuraas badan iyo taageero ballaaran ay u helaan arrimahaas ayaan dhegeystayaal ku qaada dhigeen idinkuna aad qayb ka eedeen waad ku mahadsantihin dhegeysigeena dhammaantiin dadka qadka telefoonka si toosa noogala soo xiriiray iyo kuwa kale dhegtana gala socda dhammaantiin waad ku mahadsantihiin ka qaybgalkiina anigoo maxamed cali madoobe idinla socodsiinaya tan iyo kulankeena dambe waxaad u diyaar garowdaan barnaamijka muscab ismaaciil madasha iyo ustaad cabdisalaam oo gordhow aad maqli doontaan nabaday